gurid markii roob xoog leh uu soo owday degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose maalmo ilahdhaaf iyo weliba saameyn ku yeelatay bulshada danyarta ee gaar ahaan hambuugtaale ee kajarana minatee ka samaysan xowshado baakada baca iyo tiiraran adkayn islamarkaana aan reebo korna haddii uusan roobka iyo ku eedan xoogan si lan qiimaya duruufaha nololeeda dadkan dhibaataysan iyo waliba booqday guddoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada wallaweyn uusocona hindhindheen ka sameeya hana kumida kaamuunka bogtaale ee kiala duleedka degmadaasi wallaweyna hana kumida dadka bogtaale oo la hadalin warbaahinta iyo dalbadinti la caawiya maadaama ay wajahayn xaalad adaga muddana iyoon helna walgargaar eh walina si gaar iyoon dal badana raashin iyo bac iyo markaasi saaradan buushiso wax kastaan u baahannahay baca nooga sii dhibaato daran cunto la-aan biyi waa haysanaa waa barwaaqaysannahay alxamdulilah kaararkii oo wax nooga soo dhici jireen dhowaantan indhigu ku xigta wax noogama soo dhicin waa haynaa malaatada sidaas oo kale wadankayba ku go-dayaan mudo daani damadhow walmaquusano dhibaataysano biila wala kaqaada raashinka qaadaani malmalata kaqaadaani walmahnin dhiiwoy walmale malaata dhiidan naari mana dheedal ookiyo horanquboyan biya dhaha jiifna raashin darbaaliyaal i raashin yoona ya rabna ana darbaaliyaal in raashin yoona lee odsigoyn yoona malma kaarki oo beesa kaqaadan oo goti laftun ad argoyto mara bees kadhii jirta ka usdaani qaadaani iska adeegdaani hadda mar dhow bees masinin kadhiin masku basane bees laangnin taale heerka taale mandhasini waagay roob hadda bismillahi rahmaani roob bilaawada mandhe soo qubooyaan ba ma haysano may ku odsaane may ku odsaane in oo sinin fasaxto lacagtii hor una qaadaani oo hadda noo god inay sinin fasaxaan baan baahagna raashin aan baahagna tiidee lamaad roobani bilaawday haddana aragday mandhe roobaha noo galo biyaha noo galoy baayin baahagna lacagaan baahan wax welbin baahna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalahayno intii dalka iyo dibadda jira aan masaakiinaa nahay saddex sano waayo inu wax goosanan dhiigada anaa ku dhex jirnaa buushaxan gogol ma haysino raashin ma haysino jiriyaa noo dheer tahay caafimaad ma qabno daryaal ma haysino laftaas unbaa haysanaa laftii nin wax nagu siinoo hay male intaasay bilood waayo wax un ku cunoo hayna male walaalahayna inoo gacamta noo taagtaan noo soo fidisaan aa u baahannahay dhibaatadan inoo nigu soo gaartaan aa u baahannahay intii dalka iyo dibadda joogtaan walaala soomaaliyeed intii idinka tihiin walaalayaalow dhibkaan noogu soo dhaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaalow intii dal dibid joogta waxaan idinku codsanaynaa rafaadaan nahay gaajaan nahay waa rafaadsan nahay laftaasaan badar ku qaadanayn raashin aan ku qaadanayn intaasoo bilood badar ma qaadana raashin ma qaadana waa rafaadsan nahay waxaan agoomanka aan haysanaa saacaka si jiifku ay ugu soo kaceen waa biyiin ma caban baadna ma cunin waxaan idinku codsanaynaa inaad lafta noo fasaxdiin ood waxna siisiin ood idinkina ilaahay idinku taageero oos ilaahay idinku dhaqo oos ilaahay idinku dhowro aa idinku codsanaynaa intii dal iyo dibid joogto oo walaalahay e oos ilaahay idin gargaaro idinku unukuna ugu gargaartaan idinkina ilaahay os idinku gargaaro aa idinku codsanaynaa dadka walaalahay oo dal iyo dibid joogo laftaas inaad noo fasaxdiinaan idinka codsanaynaa gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada walaweyn cumar cusmaan aadan yaa ku hadalay waryaabo saaka arayga kaamamka iyo degin dadkan bugtaale usocona ka baaqi intii dadkan gargaar dhamaystiran la hadiirsiiyaa maanta waxaan soo booqanay kaamamkii oo magaalada qayb ka mid ah waxaan soo booqanay xaaladooda iyo baahidooda iyo wahooda inaan aan ogaano daruufo badan iyo baahi badan aa ka jirto in oo loosoo gargaaro ayaan baaq ugu direynaa ay qabaan oo dad oo gobolada iyo baadiyada iyo qeybo ka mid ah ka imaadeen ayay ka mid yihiin gargaarka waxaan ka codsanaynaa ummaddan in ay si deg deg ah ay ugu soo gargaaraan roobabkii uusa ku coroday qeybo kumid ee gobolada dalkaiyo durba saameyn ku yeelatay dadka barakacayaasha iyo markii hore ku noolayaan xaalada adaga maadaama iyo ka jiran guryo ka samaysan xooshado iyo baakado iyo tiirar lis koorsaari kaasna reebo korna roobabka markaasiya ku ubadahaya dalka